shirkadda hormuud ayaa dhowaan kismaayo ka hirgelisay dhismaha waddo laami ah taasoo markii hore ahayd mid xiliyada roobka ah biyo fariisin ahayna isticmaalkeeda dhib kala kulmi jireen bulshada iyo gaadiidka waddada la dhisay oo horumarta xarunta shirkadda hormuud ee xaafadda calanley ayaa waxaa dhismaheeda fulisay shirkadda dhismaha alburuuj maamulaha shirkadda hormuud ee magaalada kismaayo xasan xuseen ayaa sheegay in waddadani oo markii hore burbursanayd ay hadda si casriya u dhiseen dan waxay ku taallaa xaafadda calinley waxay u dhaxaysaa labada laami oo laamigaa hore ee laamigii hore ee taqaaneen ee waddada airboodka aadda iyo waddada kale oo qiilmo waaye marta oo laamigan cusub ah labada laami dhexdooday ku taallaa waddadan runtii waxaa lagu qabay dhibaato fara badan oo bulshada halkan isticmaalaysa iyo xaafadaha halkan degan waxay ahayd xilliyada roobka gaar ahaan markii uu roob do-o meel maritaankeedu uu aada iyo aada u adag yahay sidaa daraaddeed shirkaddu iyadoo ka duulaysa baahiyaha meeshaa ka muuqda iyo dhibaatada waddadan ay ku qabtaa bulshadu iyadoo ka duulaysa codsi ka yimid dowladda hoose ee degmada kismaayo kismaayo oo loo soo gudbiyey shirkadda hormuud telecom oo lagaga codsanhayo in ay bulshadooda wax ku soo celiyaan waxna ka qabtaan isu socodka gaadiidka iyo jidadka hagaajintooda waxay go-aansatay shirkaddu inay waddadaas wax kastoo ku baxa ay mas-uuliyaddeeda qaadato alxamdulilah ilaahi subxana wa tacala arrintaa uu nagu guuleeyey shirkadduna way ka soo jawaabtay codsigaas oo waxay kaga jawaabtay inay u damqato dadkeeda iyo bulshadeeda iyo dadka ay ka dhex shaqaysanayso dhanka kale aadan yare oo ka mid ah maamulka shirkadda dhismaha alburuuj ayaa sheegay in waddada ay dhiseen ay ahayd mid biyo fariisina dadkuna ah ay dhib badan kala kulmi jireen ka hor inta aan la dhisin waddadan sida ay dadku ismaayo u yaqaaneen waxay ahayd waddo biyo fariisi ah oo inta badan biyaha fariistaan maantana waa aragtaan sida xaaladeedu yahay roobkii da-ay baa muujiyey waxay tahay marka waxaan rajaynaynaa waddooyin kale inaan dhisi doonno haddii ilaah idmo waddadan ayaa xilliyada roobka ahayd meel godan ay biyuhu isugu yimaadaan ayna ku adag tahay in baabuurta iyo bulshaduba ay maraan balse haatan waxaa laga dhigay laami taag ah ayna bulshada iyo gaadiidkuba si caadiya u isticmaali karaan